بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفيلة haka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobada ookiisin ka dheega doontaan waliba iyo kumad ah sida musharax iyo inteegan gobadowka xilka madawiinenama ee koonfurorsa yo geeka iyo hayan haano iyo ka dhabaaqen walyaabo iyo gobodaayan iyo onu ku horjeediyan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfurorsa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo nayguriyeynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo gebi ahaan dhulka kajiidi dowladda federaalka ee soomaaliya xillisaas oo kale nuusan ka sii dari inus isku casiri jagadii wasiirnimo odayaalka dhaqanka ee koonfurorsa siyaabo shalkadiisinyan ku hadaleen xaaladooyinkii baydhabon ka dambeeyey weerar sida niyo badan yeeda taabadaasa dilalkii dhibaatooyinkii baydhabo toddobaatiyoonay siyeedkii sacdood laha dhaafay iyo ku dhiyayan magaalada baydhabo weliba iyo ereto ku saarana ciidamada booliiska ee ka sugan magaalada baydhabo dowladda maraykanka gaar ahaan ciidamada iyo ka ku sugan soomaaliya weliba iyo sheeganaye in iyo duqaymiyo ka dileen xubno ku tirsan al-shabaab xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo gebi ahaanba yeeda qufulka dhooshi xabsigii godka jalaacow laka magacaabay khayre yo la kulami guddoomiyaha guddiga amniga ee midowda afrika mayseet walyaabooyinka iyoon ku wada hadleen qodobadaas iyona qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal hornimaadan barnaamijkan weliba siin saareenooe bishaar mayo mukhtaar mar kale ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan baydhabo haatay dhegeystayaal mar kale kulanta ficilaa ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo tumi iyonay litebele tumi lamaad sanadii lamada kun tumi iyonay siyeedka intaasoo dhibayo haayane qodobadana siin haayana intaynu ka guda jaarno walaa korran barnaamijka ka dheega doonta aadan maxamed nuur aadan suransuur doctor ibraahim macalin nuurow iyona saasoo kale xuseen cusmaan xuseen weliba iyo iyona ee musharaxiinta anteegan xeelka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hukumada geedka hoolka lakaga wada doona doorashada weliba iyo kooyana ee xildhibaana ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya walow iyo dhammayna boqol afartiyan iyo sagaalkii mudane ee ku tirsanay baarlamaanka soomaaliya haddana weliba yeedahaayna haanayo meelo kooyan mudanayaal ku tirsan baarlamaanka tirada baarlamaanka weliba use shaaciya iyo kusimaaga guddoomiyaha waan ee guddoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka maxmed nuur usocona ka sheegay in iyo ahaayeen boqol iyonay soddon xildhibaanadaas tiradanta deeraasi iyo kooyen iyo waliba iyo in ahaanayo qaar kumada musharaxiinta iyo meelasaytii khudbad ku jeediyan iyona walyaabo iyo qubadaan ku hadilaan walinka horeeye aadan maxamed nuur aadan saransoor yaan ku horeeye waliba kiiga doctor ibraahim cali nuuranka dambeyntii waliba meelo ku hadala doone xuseen cusmaan xuseen qodobada oo banaamij siyaasadeedkay ah ama qosho horweerkay ah weli u kooban yihiinna todobadoo u kooban yihin todob uduba lehe udubka kiisankurlaasan weli waa oo idalka dhisaay madiday udubkaas meylilka teegi maayo madiday badisooye todobadaas udub weli waa todoba barnaamij oo isajara oo udub eh madiday badisooyo weli umadee number one eh amniga number one eh number labana garsoorku number saddex maamul wanaaga leedhahay number afar dib u habeynta dhaqaalaha leedhahay number shan arrimaha bulshadu number lix siyaasadda iyo arrimaha federaalka leedhahay number todoba weli waa dib u heshiisiintu todobada qodobaa barnaamij siyaasadeedkay iyo qorsho howleedkay ku kooban yahay haddii ilaahay loo siiyay dowladdan madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya haddii aan kamalay kamalay qodobka koowaad oo amniga haddii ilaahay er olii dowlad madaxweynaha koonfur galbeed oo ismokiinisiidain golatam weli muhiimadda koowaad saarey amniga muhiimadda koowaad saarey muhiimadda labaad amniga la saarey muhiimadda saddeaad amnigu mayweel haddii amni lahayn dowladnimo ma jar haddii amni lahayn horumar ma jar haddii amni lahayna dowladnimo ma jari marka amnigaas iyo number one iyo number two iyo number ko iyo number labo iyo number six in ah muhiimadda koowaad la saare inaan ku shaqayn doono amniga ku talagalka oo qorshigayna weliba waa haddii laa yaran in ciidamadii koonfur galbeed oo hodhandhiin suubii dib u habeenka suubii degmo degmo ciidan liinka dhis degmo kasta qorshadii suubii oo ciidankaas ciidankaas oo la tababara doono la tayay doono la qalabeey doono xuquuqdiyo lahaynna la sii doono iyagoo xerooyin goone eh la giriyi doono magaalooyinkana roogi doonaan ciidan booliis ay rabo haddii ilaahay erer degmooyinka birshayna maamulkii hadta watiyay dhammaade yaa ciidanu suubi dhashood ciidamada suubi haana ciidamada hodhaaniin suubi dib u habeenaad suubiyaan tababar zaa'id ay wasiyaan xuquuqdiyo lahaayana siiyaan daryeel goone waan suubiyaan degmooyinkii ilaa iyo hadda maamulo linku suubineena linku ciidan linku suubinee maamulada degmooyinka edna ciidana linsuubi haddii ilaahay qorshaha ciidan oona ka talagalay haddii isin indhoor hadda madaxweynaha koonfur galbeed xukuumadda aan dhisi doona ciidamada ay suubii doonta weliba ku koobanyiina degmo kasta sadaba weli konton askari ku koobanyiin degmo kasta sadaba weli konton askari ku koobanyiin degmadii waa bilaawayiin dib haweenala ku suubay waa loo dhamaatire degmo kasta oo ku tirsan maamulka koonfur galbeed dhammaantiuna sadaba weli konton ee laga suubiy haddii laaya marka ciidankaas weli waa gadan doone herooyin goone booliskana gudaha ku shaqeeya tan kale weli suubii doone isbitaal mayka talagalay in la kadaaweeyey dadka ka dhaawac ama howlgaladuna suubii doono insha allah ciidankaas waanu suubina weliba dadejii doona malka daayi doona waraysaagaas ku dulbooyona ciidanka horgalaana degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeeda yalla horeeya tuuli tuulinin iska fureen degme degminin iska fureen gobol gobollanin iska fureen dilaya ti amniga meelaku ku baxeen weli hay helay qodobka labaad in ah garsoor sidiisina soo otaan walaalayaal xildhibaanadii koonfur galbeed ee ti ogdiin cadaaladlaana ku jirta soomaaliya oo dhan gaar ahaan koonfur galbeed cadaaladna ku jirta cadaaladlaana idinku waaday maxkamado waraatileen weliba ku yaabee arrintoolashaashis intii sidilan wada hukuma arrintaas wala ku bedelaan haddii ilaahay cadaalada ka dhagamaan cadaalad intay ku bilaawadaas maxkamado leymee xafiiskiigaynu ku bilaaway weli furu doone haddii ilaahay xafiiskiigaynu furu doone xafiis la eraabo dulmanayaasha dhabaataysan hajoon doodo haddii ilaahay oo aysan madaxweynaha koonfur galbeed iyo dowladda cadaalad xafiiskaya ku bilaaween maxkamadii la dhiseen maxkamada waa dadkarooda gunno iyo mishaara liin qore may waayo haddii qofku mishaar ba qaadadaan walba qaadadaan war xukun le-eg laakiin war sii le-eg xukumay dadeen kale baas marka saadiraadiye mishaarkii gunno kafala la siiyaan garsoorka tababaraana kormeeraana insha allahu haddii ilaa yeelan waana dad aqoon leh oo garsoorkaas aqoon leh oo suubiyaan haddii ilaa yeelan barnaamijyadii siyaasadeed lama qodob oo ah kow walaan ii ka lafi inaan hana sharax madaxweynaha koonfur galbeed lama waxyaabahan kalow haddii aana ka guulayso oo iin dooratan heekun inaan qodob oo bilaahi raadakanaga marka qoraan ii ka dhafay maybuu ahaa shan qodobow qoraan ii ka dhafay shan qodob qodobka koowaad maybuu ahaa wali aragay nabadgelye laan oo muddo dheerna haysatay deegaanadan reer koonfur galbeed nabadgelye laan oo muddo dheer hadda reerti markuun nabadgelyadaas markuun aan nabaddo ma inkasay lamashee inkasay nabaddo guud iyo amniga yaa inshaalkasay amniga mayboo shaksiga gaarka amni sheego nabadda nabaddo guud haan ew marka nabadgelyadaas iyo amnigii shaksiga hay madila waayo yaa maaragneeda iyo kalafki inaan hashaha iyadoo nabadgelyadaasna ka koobanta qoraad siyaasadeed oo muddo dheer hadareerka indhahaysa dowladda iyo al-shabaab colaad gabaa'ilada dhatiico eh gabaa'ilada dhatiico colaad eh hadda kuobsantid marar badan bay dhowna tirshay in gabaa'ilada dhatiico colaad ka kasagay shabeellada hoos wala ka dhicaya ilaa hadda isi kuobsantid marka amni humo oo shaksiga eh shaksiga oo dhan hadda amnigeyga kalsoon oo dhan kasta amnigeyga walwalaa ka gaba iyo rajo humo oo mustaqbalka eh in nabadgeliya iyo amni wanahanayaan madii aan aragay iyo jidateeritaan oo hirin magaalooyinkii degaanadii oo nas dareero kon inaska dareero kon inaska dareero kon haddii aan arag kadib yama aragna hadda go-aansada inaan hashaa walinkaa aragay horumar la-aan inay ha- noo haysato dhinac kasta gaar ahaan ganacsiga walbarashada caafimaadka dib u dhiska iyo ciidamada intaasba in aragna ni haysato horumar la-aan markaasaan aragnay go-aansada inaan hashaa weli kale aragay baa murmo joogtay in markastan haysa kamid agta shaldeedsana oo xiga shakada iyo nidaamka eh deganaansho lahan siyaasadeed deganaansho siyaasadeed oo un haysan markii jeeda deganaansho siyaasadeed lanka siyaasiga ini siyaasadiis mustaqbalkii siyaasadeed welwelanka gabnayla badan iyo dhaqaala abuur lahan iyo wali dhaqaale un haysan maaragga sidii lanka tilgal inay imaanayaan musulmaasan oo iidan baasa may kamid ahay haddii adag geed xaqiisku dhan garuub le rasaan qof adabad wali kale haye sidaa maa geed mitaa badasa marka isku gorodko dhan musulmaasan heerkaas deeri iya maaragga nahaysa intaas haddii aan arag iya go-aansi inaan hashaa wali kale eed nihaysatay cadaalad darro cadaalad darro eed iyada nihaysatay cadaalad darradaas oo ka mid hata lama dhib yani haysada cadaalad darrada kow dhiniga walqeebsiga dhinaca walqeebsiga cadaalad darro idni yahay awood qeebsiga oo kale iyada cadaalad darroni yahay wali kale cadaalad darroni hayste dhinaca nidaamka garsoor nidaamka garsoor cadaalad darro badan ka jar sababta meed laan mishaaran siyaan kaani qoskii milisaarnay se se cadaalad ka dhagay oo aad haata hungurla kafalo beelila kafalo walbarashada kafalo wal kasta aad badaasi oo faylana baraay see cadaalad ka nagay cadaalad ma nagalko marka iladaasna wala iska leehay hogaanka hogaan hogaanka markii aan aragay in maaragna hogaamumanay hay ya dante iyo kalafki ha go-aansan inaan hadshaa wali kale waaye lanunimo un anas runtii saana siin sheegi malaa'ikeen aan badanahay weliba kas diyaaran haye in madax layin nagado anina dadka madaxdan saabiyow ka jara dadka in heelan in madaxda dhooyan aragna inaan ka jara iyo markas diyaaran haye laakiin madiinka damboys weli aragay lan kale nimo un oo un iska hadlaaya ano ama wala walka bedere un islam ini in jarna yaa ogaadi madaasa go-aansadi in aan hashahay marka saasaan isirana walaan iyo kalfi iyo lisaanka gudbi barnaamijyadaan fadahay inaan gobol maybu ahaa hoob ilaahay raa lakanaga todob qodob iyo ka kooban yihin kow maybu ahaa nabadgelyada iyo waan ku gobol faday tan guud hoob ilaahay raa lakanaga insha allah si dhab eeana waan ku gobol faday amniga waan ku gobol faday cadaaladda waan ku gobol faday horumarinta adeegyada aas-aasiga iyo waan ku gobol faday hoob ilaahay raa maamul wanaag dhab ayaa suurtageliy faday insha allah weli kale fadayihin in aana miday bulshooyinka ku nool koonfur galbeed iyo siyaasiyiintaba in aan midaya faday oo bilaaya wali fadayne in aan dhisa ciidamo adag oo hanala koran nabadgelyada iyo amniga deegaanada koonfur galbeed oo bilaaya aalakanaga
haddaa ii doorataan madaxweynaha koonfur galbeed afarta sano soo socota waxaan barnaamijkii siyaasadeed kusoo koobi doon kusoo koobi doona todoba qodobood oo muhiim ah isla markaana i fududeen doono dib usoo nool noolaashaha koonfur galbeed qodobadaasi waxaa ka mid ah amniga waxaan dib u habeen ku samayn doonaa hay-adaha amniga ee maamulka si awood buucda ugu yeeshaan sugidda amniga dhammaan deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan oo gudan kara waajibaadkoodii shaqo isla markaana heli doona huubdooda iyo daryeelkooda duugta ah waxaan abuuri doonaa kalsooni u dhexaysa shacabka iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed waxaan ka hortegi doonaa afkaarka urudiimeedka hasjirka ah iyo midda qabiileedba korna u qaadi doonaa doorka culimmada ay kuleeyihiin la dagaalanka afkaarka hasjirka ah iyo nabadgelyada ummadda guud ahaan waxaan shaqo abuur ku samayn doonaa dhallinyarada taasoo ka qayb qaadan doona in ay yaraato dhinac baldan loo adeegsado dhallinyaradaas iyo shaqooyinkaasi isbedel isbedelkeeda waxay noqon doontaa waxay kusoo kordhin doontaa amniga shaqa abuurkaasi cadaalada iyo garsoorka mudana guddoomiye mudanayaal iyo murmooyin xildhibaanada sharafka leh hasilan guud iyo amni lama heli karo iyadoo aan jirin garsoor madax bannaan oo cadaalad ah sidaas darteed waxaan dhisayaa nidaam garsoor iyo cadaalad madax bannaan oo kalsooni iyo aaminaad siiya muwaadiniinta reer koonfur galbeed marka aan saan leeyahay suuragal ma aha nin garsoor ah oo aan mushahar la siinin inuu garsoori karo waayo xuquuqdiisa ka maqan marka waxaad duruufta ku kala dhaysaa inuu lacag weydiisto shacbiga oo markaasi maxkamadda meesha u jooga marka ay ayadoon xuquuqdoodii mashaarkoodii aana la daryeelin cid weydiin karta amale ama dhihi karta cadaalad baan falina marka waxaan soo celin doonaa garsoorka iyo garsoorayaasha haybadoodii taas waxaan ula jeedaa inay helaan xuquuqdoodii iyo mashaar joogta ah haddaysan helin wax garsoora qabsoomi karin aysan jirin dowlad wanaag iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladda mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafka leh waxaan dhisayaa maamul dowlad dowladeed ku salaysan aqoon karti hufan waayo aragnimo iyo wadatashi maadaama aqoonteedii aan leeyahay waayo aragnimadeedina aan leeyahay waxaa iga go-an in maamulkaasi uu ahaado mid ka hufan masuq maasuq iyo maamul xumo marka aan isaayana maamulkaasi runtii waxaan wada tashi la yeelan doonaa xildhibaanada iyo xukuumadda la dhisi doono insha allah haddii aada ii doorataan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan ka shaqayn doonaa inaan fudud inay fududaato sidii loo hirgelin lahaa nidaamka xisbiyada badan ama multiparty system oo dalka ka hirgeli doona twenty twenty-ga labada kun iyo labaatanka
barnaamijka kulanka raadiyaha warsanka magaalada baydhabo iyo saaxiibyaalka guda jarne ee qodobka kale ee si higa ee una gudubaan weliba huseeya cabdifataax ibraahim geesey weliba huseeye ee wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reeguriyeynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya weliba use ka dhawaaqay ee saacado ka hor iscasilaadiis xilka wasiirnimo use ku haay xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdifataax maxamed ibraahim geese iyo saxaafadda la hadale iscasilaadis inguse shirka jaraa'id gobodeed welibausa ka hadalgaadaya faragelinta dowladda federaalka ee soomaaliya iyada ka hayta maamul goboleed xaragelanjeysadi mukhtaar roobo cali abu mansuur العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه maanta waxaan maaragtay shirkan jaraa'id ku qabanayaa hooygayga waxaana maaragta u qabanayaa oo aan saxaafadda isugu yeeray laba arrimood oo runtii muhiim ah arrinta koowaad waxay tahay oo war saxaafadeedkan aan maanta u qabanayo taariikhdu tahay lix iyo tobanka december laba kun sideed iyo tobanka waxaan rabaa ugu horeyn qodobka ugu horeeya inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan dadkii ku dhintay magaalada baydhabo gobolka baay xarunta kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horeeyo allah u naxariisto adeerkay cabdishakuur yacquub dhammaanteen samir iyo iimaan allah naga siiyo intii maaragtay shaqaaqadaas ku dhimatay waxaan kaloo rabaa in aan maaragtay alla uga baryo inuu caafimaad degdeg ah uu siiyo dadka maaragtay ee ku waxyooloobay shaqaaqooyinkaas ka dhacay magaalada baydhabo sidoo kale waxaan halkan ambaareyn uga soo jeedinayaa cid allaale ciddii ku lug lahayd dhibaatooyinkii loo geystay reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka reer baydhabo dhibaatooyinkaasoo isugu jiray dil dhaawac caburin xarig aada iyo aad ayaan arrintaas u cambaareynayna waxaana degdeg u codsanaynaa in la hor keeno cadaaladda waayo ma jiro cid sharciga ka weyn uga diraya golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo runtii ah golo u taagan jiritaanka maslaxadda nabadda reer koonfur galbeed waxaan leeyahay sida aada horay u wadayn usii adkeeya inaad ka shaqaysaan nabadeynta waxaan si wada jir ah baaq ugu dirayaa shacabka reer koonfur galbeed in ay ku dadaalaan xasiloonida ka shaqaynta dadkooda iyo deegaankooda ayna ra'yigooda iyo dareenkooda siday u cabiraayeen si nabad ay u cabiraan aysanna noqonin mid baajisa ama joojisa hanjabaadaha iyo caburinta lagu hayo sidii ay dareenkooda u muujin jireen waxaan halkan uga caddaynayaa dhammaan dadka soomaaliyeed dadka maaragtay mas-uuliyiinta soomaalida in aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan u hayay dowladda soomaaliya waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyo aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda qaranka soomaaliya oo ugu horeeyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre muddadii koobneed aan isla shaqaynaynay iyo sidii wanaagsanayd aan iskula shaqaynay aada iyo aad ayaan maarata uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan halkaan idinkugu caddeeyo sababaha keentay inaan iska casilo xilka wasiirnimo waxyaabaha ama sababaha dhaliya inaan xilka wasiirnimo iska casilo waxaa ugu horeeya koog maamulkii iyo dowladdii aan ka tirsanahay oo aynan jirin meel ay ku go-aan gaareen in la farageliyo maamulka gobolka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan maamulada kale annaga aan ka tirsannahay dowladdaas meel lagu go-aansaday ma ay jirin in la farageliyo lana caburiyo lana afduubo doorashooyinkeeda labo ma aysan jirin meel maamulkaas uu kaga go-aan gaaray in doorashooyinka laga reebo muwaadin mukhtaar roobow cali weliba lasoo xiro lana soo afduubo saddex ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in maaragtay ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in la diido in lala tashto mas-uuliyiinta xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka lagalana tashto aayaha iyo hagidda siyaasadda deegaanka iyo dadka reer koonfur galbeed taas oo ay diideen maamulkii iyo dowladdii iyo xukuumaddii aan ka tirsana ayadoo muuqato in la hareer maraayo ku dhaqanka dastuurka shuruucda dalka u degsan iyo xeerarka dalka u yaala haddaba waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkan maanta ay taariikhdeed lix iyo tobanka december sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaana u go-aansaday inaan markhaati kasii ahaanin dulmiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa sidii aan horeyba ugu ballan qaaday dadka soomaaliyeed inaan ugu shaqeeyo ka wakiil ahaan xildhibaan ahaan xildhibaannimada baarlamaanka federaalka soomaaliya in aan ugu shaqeeyo ayaan u bal
xukuumadda malaaqiinta koonfur galbeed ee soomaaliya geekusa booqda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba uu sahaayika usoo ku hadalay xaaladda jahwareersan ee ku-teeganta magaalada baydhabo bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda warsan wayhan booqday maalamo badan ashal muqnayni wasanan bakuu niha aragoha boogd hasan salaam madow haaladooyinka oo aradan ku jiraan oo yaamaha isdaba jooggahay dhibaatooyinka fara badan geeri leh insheeg banaanbahiya dhowrgubi leh walyaalo badan leh naf lakawaaye maal lakawaaye iyo insheeg qobashadii mukhtaar roobow ka jarta haaladadas in sharaha ku biyo iyo hasiin booqdi warkayna saasu mayna ku bilaabu doona ha qobashadii mukhtaar roobow
magaalada baydhabo shaqaaqooyin ciidan fara badan ku dhiyaan rabshada dadka la dili iyo jareen marka rabshadoobasay qaabkii ahaa sharaxadkii
rabshado inshaagbaada bilaawkii may ku bilaawda hose rabshadii number ko may ku bilaawtay qobashadii mukhtaar roobo oo musharahaay oo baydhabo karoobi ligof oo musharahayan oo koonfur galbeed anmasab sheegadaayaan weliba dadka anka ad ado bulshada soomaaliyeed mase gaar ahaan koonfur galbeed mase dal i dibidba laku aaminsanayay inshaagbaad laku taageersanayay nambarkan kasa sareeya ka jari oo igo doorashada fuudahata oo la qooday baydhabo hamareengaadi iyo shaqaaqada ku bilaawtay shaqaaqadaas kubaada meelas kubaada ma angiraan girtay ini banaanbahaya kala duwan oo dhibaatooyin badan eh bulshada hawada bati meelaha kubata oo unoqo eh odayaasha dhaganka oo una fadhaani ni una arrintiyaada bad maslaha inoo reebn una fadaan dilayn nimanta boolista lan heldhibaan koonfur galbeed oo oo qiimo weynka la haayay koonfur galbeed gaar ahaan madii heldhibaan haaya haddana guddiga nabadgelyada koonfur galbeed guddoomiye ahaay oo nimanta boolista dilayn isugu qaadaw shiidoobi banaanbahayda la dhigi goomooyinkii la gubaayo garaangariyaw dhalinyaradaasi oo howlasbudeen dharbaanyaw oo ani nafse oo malaagi iyo malaago kale ila jaran iyo odayaalo kale inayla jaran isdaba jarano isla jarno unaga hooliwadna riidhanin kunagadi nimanta booliska mayka marnayha isgooyka keer isgooyka maylahay bengaga gaasiyaya yaka marni sigi meelahangnagai hob meelahangna meel oo boolista kooyna waldigi arrinta gobodoonka mukhtaar roobow haddii aysan etin odayaalkii dhaqanka may go-aanay ku jirtay maha ku saarteen una odayaalka dhaqanka haddii anaab qodobo badan ha saarin number kow eyi mukhtaar roobow ini hooyihiis lahagnaga number lama ata intii isu ku kooyaa doorashada laiskula heraa laiskula kalsoonada ini doorashada reedlin dhika banaanbahyadan oo isjaba jooga ah ini bulshawiinta isdijiido walaasadaas badan dhaafan oo nabadgelya intaasaa ka baadni marka doorashadii musharixiintii khudbadooga bilaabeen mukhtarowna kumuqinyi weli hirinye marka ka oday ahaan arintaasi qodobadiis ha saarteen may ku dhaqan galay haddii dhaqan galo may tilaabay qaadatan wana kolay walinoo ka aadanahay ku galni guddoomiyaha baarlamaanka qarankan iyoona ku galay kelmado una arinay oo ha jeedin isuna ku jeediy una jeedina lahayna jeedini dadkii unaba jeedin odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka qaranka go-aamadiioo jeediyeen joojinta doorashada iyo sheekh mutarow hadhiyowshay haayti haddii waliinku suurageliine dadkii hooliya wadadeen lankii wadadiisiidan kujibaabo isu kase una go-aankana ki hor waha ki una kunaganina maa ki una bedelnina maa kaasaan iga ka teegin haye odayaasha iyo guddoomiyaha baarlamaanka jeedina doorasho intii dibladhinka ma dhaqan gala arrintaas geega musharaxiintii khudbadood oo bilaawday marka arrimaweska oo odayaal dhaqameed ahaan sagaraasan una go-aankii una deerni deerni wali sheega fadni sheegnay lankisaas ka fuliyo oo ka wado ka wado ara wali kulum kuluma nasiib sheelaya una go-aankana dhamaaday horey aan sheegnay maana ma ku bedelan mayba jiray dad shacbi oo kale oo saas oo kale rabshado maanaa dililinka jaycd marka arrimawasay kuwaran
walaa rabshado dilkalinka jaycd haddii shacab haada fadi iyo haddii insheeg ba-ada hildhibaanka koonfur galbeed guddoomiyaha guddiga amniga haada fadi dhammaantii oo may an way laku sugay arrintiyeeda eh idii nabadgelyada ka shaqeeyasa amniga ka shaqeeyasa haqabadaas maadaama amnigii dadkii ka shaqeeyay aan hel saarnaay ciidamadii booliska eh dadka layn aanayo lamadaas meel walba dadka dilan yo-in saas hataladan dhakawsaas ata shaksiyaadkii garantiska dhowyena may ku sugahaynaa mise unuunahado ka shaqeey doogna baaritaanka gala doogna ma fadheelano walbadan hadda nin sheegay ugna baaro doogna ciidamada amniga iyo garsoorka ku sugaan
marka hadda xaalado ama arrimo mukhtar roobow may xogee ku haytan qaabye mabtar roobow ini hamar ruugo bis ee ku hayn waldheeri ama ku hayn kolley dawlada warsuge inuu walini kala aadanayo ku galni horey aan ku gudubni hatana saaslayl ku qabna wal haana isku bedelna ma ku qabna wal kala dheeri ah hata una hata faahfaahin ana shakhsiyi shakhsahan hoolu geek idin iyo shalay roogi aan ku bii kormale
magaalada dhalinyaro eedan fara badan ayaa xabsiga la dhikay oo ka jaran marka aramo joog waran
dhalinyaradaasay jarteen walaha gogobadii dadka madii oo banaanbahyada la sheegay qabiila liinqaanayay reer hebel waay reebil hebel waay yalla raay yadina walku waay qabaa'ilada oo soomaaliya oo degan bay dhowan koonfur galbeed ee dhammaantii oo sidaan angmalaya qabiilkii madaas liinqaanayay liisaan liinqaanayay banaanbaha iyo weelahay iyo weelahay iyo weelahay gudaay dadka la xaqoobay hata shan boqol oo ka sheegay madii aan ka badato tumu ishan mise labaatan liisan ku qadaa'id kale ka buuh hana shay kale dadki banaan baa la ka qowdiyo ciidanka ha qowdi Ethiopianka ha qowdi ciidanka ka wareeji hana shay dadki qaladkaas ma madii aad uu ku digaanay raani banaan bahdi joojida ha qowdiyo kulay dad yo ha qowday dad kale man koyna kulay wal dhiidoonayoon
tallaabooyinka ama siyaasado dowladda federaalka doorashooyinka koonfur galbeed ka eedan haddiisan itin odayaalka dhaqanka sanaraasa
una siyaasadaas may fadaanay inis nabadeliska doorad lanis gumaan lan isugo iilgaba lanko kale lan dooran lan walaay kaba odyay iyoonay boqol iyo boqol sagaalon iyo boqol afartan iyo sagaal ka hubnaad oo hildhibaanada koonfur galbeed eh taradii meelaha ku fadheeta langwalaay kabka shalba langna linka gumaadna langna linka reebna langna linka heloyna qaab kastaa ku aaminsan laakiin xukuumadda musharaxiinta ayaa hata dowladda federaalka hirtiyaal leeya muqdisho ka haysata marka maqnaashaha musharaxaasi oo shahaadiisna la siiyey saameynta dhan iyo kuwee lala korta musharaxiinta taas waa la ogiya aha maybu aha belhabati babahama qarigaa soo dheeray dadka dhan gaal muslima caalamka dhan waa og dalkii dibidda laku ogi caalamka dhan waa og lankaas ini shahaadooyin shay la sii weliba marhaleento linsina lama biajo la sii mado la sii madii oo guddigii la bedelay hatana leenka lama nagi lan oo inshaagbaada dawlada la shaqeeyay halsin iyo walla jaran hamar ha roogi dawlahada la shaqeeyay ti masiibadii qaran masiibo qarantii oo raadle raaye oo octoobar tumun iyo afartiye dadkii ku qiib galihaay safaro kala duwan oo dibido ankabahi basabal international ee dawlada siidii saasaayahay hatana dawlad yaa qabatii una maylanaasi degdeg ahayn iyo shaaarin hatana saasa ku qan odayaalka shaqaaqooyinkan bay dhow ku dhiyan qaabkan walaan hooliyo lafadaay ku gaabayan ma eran karo maadaama ilaa hata dhibaatooyinkii jirana oo hata dadkii banaanbaxyada sameeyan oo la qobaday hataa saldhiga dhatis hataa mudaharaadiyo ka sameeyaan laleeyay marka odayaalka tallaabooyinkii baraarujinta iyo bulshada ka sameeyaan ku gaabayan ma eran karo odayaalka wali dadaal hadis hada dadaalin madaa horta idaadaa ku hadalay bani aadanka iskaba halin halin walmaanka sheego kor meelida liska geysiyaw oo bulshada waa laku geysiyaw way buu ahaa media waay mediaha ku hadale shaqo ahaanna oday ana ku mid aha dhowr oday ee lama biaje safarkaas galan marmade hata heldhibaanka baka dhamadiyo marmadi heldhibaanka dhamadi media iyo iyo nin ahaa aragan banaanbahidaas iyo walaas jarano dhibaatooyinkaas iyo dadka walaa malmagorodka dhalinyarada ee weelaana ha anaanadana anbahan wali dadaal hayan dadaalan gobolka may buu ahaa inshaabada gobol hasiloon yaalo maslaxad iyo faylataa sadbir shilin iska aamin korma ee madahaday mudagaalka dadku haday waan dhawaana ayaa hibro ko naceeba meele hagade may ka jare arada bahal shabaab oo arada kuubeya jare lan hadhuuma dhuumeelaysi hasugaha galada ku yaal laakiin odayaalka wali karaansho hayan ku galan lama safar oo gudbi saaran ambahan khamiyaad meediyaana ku hadalaan shaqso wal minka sheegan fadna ama walan ka sheegan lamada safar may ka saabsanaya lamada may ka saabsanayna ko odayaal ani kumid ahaado hasanowgaala langle raw kumid iya odayaalka kalena ku tabni ini banaanba haga joojino ambani kanla maadna may hayahe madihel dhibaanka dhamadi geeridiis la dili midyay inuha aragno aasidiis iyo walaagii ku qeyb galno ambani tallaabooyinkan ka dambooye ee qorshaha odayaalka deegaanada koonfur galbeed iyo horumar iyo ka-eedan oo odayaalka iyo go-aamiya may kumid ah odayaalka ini nabadgel ka shaqee lani sabro dhibaato kale aan dhihin walay dhiidhiyaan wali hata dhamadeey oo dhamadi oo hagbaraalida ka dibi oo ciidamada booliska sanadka inshaqoqaileen aanayowna si addaan a baaritaan dhab a guddiga nabadgelyada boolis haadoy noo kasta haadoy udi qusayto oo baaritaantaas qusayto inisi degdeg ee baaritaankaas hambaaran maxkamadooyinkana horsheenan baarooyinkii ku dhaladeenna baarohaanmun kufadhiyaan hebla wal dili hebla wal ka dhow hebla untasugna heblaso untasugnayn lan liin yoona saasan lin kufadhi marka dambeyntii may baaqi jeediyaas baan ma jeediyey intii dadkii hildhibaanka enshaagbaada sabab laanta aan dili lahaa goboda iyo rigi kale balaha goboda magaaladana nabad haato sheekh mukhtaar roobowna inshaag bada si uun anshaagna laaro laha dhiyi tukale oo doorashada horey aan ku hablanayha wal kale una ka daraana mile qaab kasta ku roogna tan kale lamaadmay ka dareehe oo dhegi in aha heldhibaanka taarignooladeed iyo walyarsin kiin ku sheega fade heldhibaanka horta cabdishakuur yaqub ibrahima leray helgabaan aan awahay lan helgan badan iyo inshaag bada dadaalo badan ha galay shaqooyin badan dawladda hanqobaday toolkiisu ku dhalada iyo heshiisinta dadka deegaanka degan hanqobaday hay mayna ka dhaladay baale tooswin raw oo sheekh idraang maamed oo sheekh banaanay fidhiisimis ayaa ka dhaladay meelinu ha ka korkay ha ka aan gaari madaas kuba'da maynagday dadkii militariga gorodii militariga dawlada federaalka inshagbada dawladii maxamed siyaad bara ka-aanka haytiyaa gorodii antaasaha ka shaqeeyay madii meelaha ku galaan geliyey dawladii burburtii may nagday saraakiisha oo s d m jabadii laraay higaamiyaashay ciidama higaamiyaasha dhowr biyaaji ka dhaawamay ahaay madii madaas kuba'da laha kutaba hadana may haaye r r a hatana saraakiishan kasi sareyto guddiga fulinta la shaqeeyaso huulo badan laka aaminsan yahay lan iman leho degan akyaar e ed huulooyinka isu dhowdoona linka aaminsan yahay kadib ar are mayan dhiibtay miinooyinka guddoomiyaha guddiga miinooyinka oo ar are waan dhiibti madiinadaasa ka shaqeeyay mayna fadhiisimidiisba adinagatahe tubaale raw folfail oo andhahoyto kursin iyo qasa dheera meela degnaay baalan isu guddoomiye ka haay hogaanka ar are miinooyinkan isu haayey maadaama arada insha safaro badan maraayeen baaburto oo miinada laku wareejiyow oo aan ogaayn ay ka dhiineen miilaan ka shaqeeyay nabadgelyo ka shaqeeyay maslaha ka shaqeeyay jidaad jafaayay nooba miinood inta ka jarta jid kala bilaawaya jafaayay baaburto ka wareejiyay guddoomiyaha baalan isu haayey madaas kadib madii wakti lahaadi dawladaha dawladii abdullaahi yuusuf consolkii degmada berdaale laka dhisayaa laka dari meelaha ka darmi ha ku gudubay burburkii dawladii abdullaahi yuusuf aradaba shabaab qobsadee shabaabkii hooba qobsadii hoolooyinshii idiskaas aba ayaa gali dawladda hooba hanagata koota dawladii ala shaqeeya u gali saasa hatana may ka haayaheen xildhibaanka oo koonfur galbeed soomaaliya lan oo haasas bilaaranle iyaal dhali da-e ilaa konta dhirin jar aqaqayaa wahay waana lan erlin aaminsan yahay dhibaanada dadkan laka aaminsan yihi qabiilka ku dhaaladii laka aaminsan yihi dadkaas la shaqeeyan laka aaminsan yahay kaas horta ilaahay annahrasa adii inshaag ba'da ta'asiidiis muslimka dhow aan ta'asiyaaye koonfur galbeed aan ta'asiyaaye gaar ahaan beeli isu ku dhaaday iyo ehelkii isu ku dhaaday iyo idii isu ku taabay qaraabadiisna gaar ahaan ka ta'asiyaaye janaadi fardowsi alle ku waraabi antaasa idinka damboyto waana salaamantin ilaadana mahadsanta
isla arrimooyinka la xiriira ee odayaalka dhaqanka iyo ka gudu jarne kulan iyo weeladeen odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya qaar kumid eh weliba iyo haayane ahaano iyoonanku ku hadleen xaaladda ku teeganta magaalada baydhabo
way waa insha allahu tacaala war laqabahiis male way horta marka hore way lane soomaaliyay horta marka hore indhiis lageysada eeda aan habboonta indhiis lageysada eeda aan habboonta baay ama gobolka steedkaas koonfur galbeed wala hadda ku socdo ama dhibaatada hadda ku socoto wal eed iyo eed leenku xumaado ama ku xumaado ama xasuus dib dad an xasuusada iyo america dhiya waa arrintaa iyada way leenaha horta baaga gojeediyaan hala jooji arrintaa hala joojiyaan leenaha way hadda waayan ama hadda waayan ama ku taageerana guddoomiyaha baarlamaanka mursal sheekh cabdiraxmaan arrinta ka dhawaajiyey uuna mas-uuladiis iyo iyo isagoo maanta liidarkii soomaaliyeed oo guddoomiyihii oo shanta soomaaliya maanta kaaday isagoo dhawaajiyey inay arrinta meel hasuuga meel isku socda inuu is ero doorasha inay meel dhibaata ku socdan ka dhigi korno arrinta iska hadalay eedahan dhawaayaan haddii uuna ina beelaha digil imirable arrintaa iyada way lenahay meel dhibaata ku soota doorasha ma ka dhiyo korto mana ka dhiyo korto mana ka dhiyo korto elisdeed ciidan habboon dadkaas dantiyo masiirsho inay dadnimadiyo liinka dambeey dadhegaysida wal meel dhaw dawladdii la eraayo dawlad iyo may la eraayo nolol nolol iyo may la eraayo nabad iyo nolol la eraayo nabad iyo nolol macnaha way ku koytay shacab od shacbaa ku koytay odkii shacab dawladdii shalay ku koytay haddana odkii shacab ma dhegaysido waa la dhegaysado kor lagaalada korona baa mal dhegaysado kor walaa meela ku socdo wal la dhegaysado kore way ka taageernay guddoomiyaha baarlamaanka arrinta usajeediyaan iyaan ununa la qaadin haddii unan odayaasha dhaqanka digil imirifle beelahaas oo haddii unan dhallinyaradeen siyaasiyiinteed waxgaradkeed dhammaan arrintaasa iyaan ka dheediyaan taasana la qabno insha allahu tacaala taasana hadhawaayn haddii ilaahay odi taas markii laka gudobo qof mawaadin ah oo sharuudihii ninka talagalay buuyi dembiilan ahayna maxkamad oo dembi ahaan soo ogo inay sharuudiisu ku tumo arrintaas iyada bolojasa laga biyaan leenahay aada lagu helay arrintaas iyadee xaquuqaa lagu tumudi nin muwaadin ah soomaaliyeed oo dembi aan galna dembina aan lahayna wal haddana ka ogni maxkamad dembi ahaan ka ogni inay hurriyadiis lahaqaado doorasha inay diyaargareey oo sharuudihiina buuxiye nin sharuudiis buuxiye niiri kaalin ogkaabiyeysoo niiri meelinki wer haddana ina jidka leen fadheero oo la er macnaha iisha muxuu ahaay dee arrintaas iyada aran horleen aragnima urudi waaye arrintaas iyada waylane aran dhacdi waaye arrintaas aran aad u kuhumaani waaye haddii unan odayaasha gobol digil imirifle beelahaas gobolkaasa ka jeeda arrintaas iyadaan kuhon ma kafiyow xasuusaan yana xasuusadi arrintaas waylane olajeesa ka beysa dawladda insha allahu taala arrintaas waa ugu fadhinaa taas markaan ku gudobo waa ilana soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad arrintaas iyada soomaaliyay kulli waxa waaye isku danaan nahay soomaali soomaali ma gumaysan karto cid cid gumaysan karta male bilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi
wabarakatu adii hadalaayt yaa ka amrada kahayd
بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما سلامي ودياش الدقيق إيه المرفلة واشتربت لجيك انت اني تقوينا سلامي سلامك إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ذكرت هذا لأن مكرائي الدوم بعض ما نجيجي عايدني شيء وهاي umulka koo bugjeedheer kulkuwaan wada mayku hadaleey qadiyadda jeeka taaganta xaaladda ka suganta khaasatan sida digil iyo miriflah oo jeeka la kala dhagami awalaa may salaameey qoomiyadda digil iyo mirifle ee baydhabo intay dhamata allahan rahmada intay dhaawaceen allaha caafi waana salaamee saandasaan dire kan kale may ku hadal kadeey qadiyadda digil iyo miriflah ku hadal madaxweynow madaxweynow waddanka adi madaxweyne ka e walaa haddi jeeka socdoon isla aragoo hayn ada farmaajo madalna wow ada madalna ada madalna lanka lafta galeen ada madalna lamalaan isla dhalati digli mariflaha ku jeedaan lankay fadaan yoo dooradaayaan qadiyadii oo yoo walle dadnimadii oo yoo walle xurnimadii oo yoo walle digli mariflaha kasiyo hubinti ada iniska dhiibto ada yoo iniska eleejiibo كنا باسية قرية هو من الزدات إيه من الزدات كنا عبد طاهر في مكين صعداش ولا ندوق على دوننا ما ولكن دل على دوننا ما ما لفلاي صومالي ما بناني وجيك ما قاتي فدرة والله ودنك كجر ولا قلوب مشرك وقت مجر على شلي مالك الدور ربطان الشعب كلك الدور راس عسال إيه راس قبوني شعبك الصومالي الملك سدوه يكين صعب مالي shacabkii alkiin saabtumaaya jeekna inis dhiibtay qoryo inis dhiibtay isku horjeegtay yaa iska dhammaaytay yaa iska daroohaytay kana hayrohay kana afdubahay kana baasasiyohay kana goren dhiibohay war socdaa me ma kiinsoodaas arrinteede maana kiinsooda doonta mayla faday dadka deganaan iyo barhadal iyo hornimo iyo dadnimo inyaal marka kala dhagan haddii qoomiyadoo dhan wadankooda degan oo madax banaani ah hornimadii oo yoo leh rabitaansha oo yoo leh أضعاف نعسي أطراف كروع يعني سمع الصلاة مكين صلاة إن يسكت دايشو باكين شاغان دقلي مرف جيك برتو دقلي مرف جيك برتو مسد لك وتقال ولا مسد هاكو هول والله ما لو دي كون هول سيدو هاد نغيا كون هول سيدو سينا أنت مكين صلاة دقلي مرف جيك برتو مسد يبسم ما نساق يبسم دون لان كيفو كيبسم ما نقبتيس قول ملا ما نمي قول صداو waan way faguugaas na gidigli mirdle jeega arantuku bahu oo tagaar ee lakooy ama ku horkooy maamulkaas digli mird ma banaan maamul ahayn lakooy gabartiis guur male unu jeeka adaayaan gabartiis guur male gabartiis guur male hamiig ma saajeego marka mayga faday dadka soomaaliyeed safayna inaad dhaganto dadka soomaaliyeed inaad hubni adeegsan dadka soomaaliyeed inaad siyaasad inaad adeegsan ma habanaani inaad ka dhab xurnimayo inaad siin مختار هو صدق يعني هذاك ديس ما له هيس قاس يا رضوي إلى برمان كفدي يا دمي كسوب ده قولوا شيء أنت يقول يقول كذا هذا ما نين كنتوني ولكن صار هم سياد بهي والكواي سياد بهي والكواي دكتوري نما أم بالله صول كين دمو ودن كان هذا معمول خلاص من نمك معمول دن نمك معمول وطشك معمول دكتوري نما كين صول أم بالله صول أم بالله تجيك كسر برتول ما كين صول دون ما يفرق حقوقda Soomaalida inay arsanto maamulkaas koonfur galbeed gacanta kula bah kulmadiisa si dadnimadiisa si muqtaar hoos degdeg handi muqtaar hoos degdeg handi baarlamaan kulmadiisa baarlamaan baarlamaan federaalka nin walba go'aamiyada kasoo jeedi go'aamiyadiisa matala baarlamaanka kulmadiisa si baarlamaanka kulmadiisa si gudoomiyaha baarlamaanka kulmadiisa si way wada hadal xikad laka bilaa walku gal ولكن شدت كين شاو كدين مختار هو شروط الآن كدين هو فرق بين ما مش كل فربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي سبحانه وتعالى محب نقانا ثم ما يبا أنتك السلامة وضياش بغن كدين إمرفلة نبضونا دا سمدونا دا وحقرتك دالين يرد عقون يحنك بحض الصحافة مرمى المرسيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ لحي الطبانك بشي لبا الطبناء ديسمبر لما كنتم إسياد شركان أنت فقوبة ذاهينا وحقرت بيلاها ديجل إمرفلو أنه إنا أفرقوضة باك سابتنا وضب ميبوا القدومية بارلمانك مدن محمد مرسل شي عبد الرحمن قردرد لك هايسة إيواني دباتد الانجيسي إيو شرع الدرد لك صوب بيويا إنه حق أنهاينا بعد الإتق إنه أنا أنت كعدينا قدوميها هولها ودون إنه أنا تاجر إنه شرعي إيه أو معنا نظام كساس إيه وضب وضب كاس وضب ما يبوا مضانا sheekh mukhtaar ruubow cali abuu mansuur oo macnaha musharaha koonfur galbeed ee si gardare eh usa oo hawlishay markaasi shaqada wadiba usa oo dadshay karaalle eh usa oo ehelshay qaraabadiis karaalle eh usa oo digil imiraflaha dooradeen dadkii macnaha meelaha ku qobadeen oo jirdilinjeysidii dhiblinjeysidii xariglinjeysidii qodobka labaad qodobkaasa ka hadala faday ani shal saari doono qodobe sharaxada ka bii doogna qodobka saddexaad may buwaa dulmiga maxamed cabdulaahi farmaajo niiwada iyoone walikracsan iyo may fadaane ino cambaarayna sifaylan an cambaarayna cambaarayla kasaayo yo anku hundiraane anka harsadaane cambaaray doono biidnillaahi kariim qodobka afaraad may buwaa hadgudubka lakasuubiye koonfur galbeed khaasatan shacabkii haqadirirka hay oo insha allahu tacaala reer koonfur galbeed haayeen oo reer magaalada baydhabo haayeen dilki iyo dhaawa iyo dhimashada iyo baraka iyo hasuuqa linjeysidii iyo kahadala fadaana qodobka sharaad mayb waa beesha caalamka iyo muslimiinta soomaaliyeeda inuu arrintaas baaqan ka jeedina fadaana haddii aan hagnag qodobka koowaad mayb waa iyo lakiin dooraday hase ahaatee walkale hayti walkale niinagati wali ada niinagatiin insha allahu tacaala jawaabteen oo haalan doonta haddii una digil imirfle'na geegi inta mayba askaraacsignaa digil imirfle haddii ina kalsoonidii una tiin lahaynay tii doorani inoo kalsoonida tii kala naganay koola naganay war kalsoonida ma kala naganay farmaaja farmaaja horta kalsooni matiin hayma ogaaw digil imirfle hesha maka tartaniidi mana ka taageeraan madaxweyne minig iidi hataa biitoona minig iidi mayhanii helay xildhibaanada oo gardarada kii taageerayaan xildhibaanadii shalay shir ku qabadeenoo areeno maylerayus madaxweynaha difaacan areen war madaxweynaha ma difaacasaani sharci dorinka difaacasaana madaxweyne maysiinka talagalne difaaci inoo shuruucda ilaalidaan inoo soomaali dhaaratan wakiiladii soomaaliya atiina madaxweynaha isinka weyna isinka sharaf badana isin ha doorateena isin ha dhaleena sharaf darada iyo karaamada xalay markii idaacadaha lasiinku warhaysadaay bbcda lasiinku warhaysadaay hadalladii sidii isdhaafayn aragden markii lasiin lahay lango adduunyada geeska rooga war shacabka ka dhammaanahay baydhabo intaas yooytana war shacabka baydhabo lakahasuuqahay intaas yooytana war haan mariinana kahadaleena markii lasiin lahay su-aale ka jiro amoaytay ogaaytay adduunyada shanta qaarado adduunyada eeba siingali mar damba madaxweyne taageerana inaska arteen isagna taageeradii ummadda soomaaliyeed meela siinka la hertay may hagnagade gardara gudoomiyaha baarlamaanka lakasuubi gudoomiyaha baarlamaanka waa ninka labaad anka saraya waayo dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya waa la haddii sharciga ka saarsan madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka kiiga gudoomiyaha baarlamaanka inoo gurishay laka ooda inoo raashinkii lindiida inoo macnaha qaraabadiis lindiida inoo awlaadiis lindiida inoo xildhibaanada haboogan waayaan war walaaga si war la qaadado korma eh digil marfla haddii adan ma qaadaan war ka dagaalmaan diyaar mayiidina war ka dagaalmaan diyaar mayiidina war ka dagaalmaan diyaar mayiidina qodobka saddexaad qodobka saddexaad sheekh mukhtaar roogo cali mansuur uni raalle ka eh uni musharaxa ka dhigni waana musharaxa madaxweynaha koonfur galbeedna usi nagade geewa nagade ahmiganaada kakasidaa madaxweynaha soomaaliya aan socda farmaajikii ada kursiga koo dejiisna lahay mukhtaar roobo ada koonfur galbeed bay sheegaayte usuul may bakiyaarinka inaa hamiig ino nagada geena ino nagada madaxweynihii koonfur galbeed mukhtaar roobo way dayib may kala hanjeediye qodobka dadweynaha ku nool magaalada baydhabo wanaaga iyo iska iska dhicinta iyo macnaha geesinimada iyo karaamada iyo sharaftii ilaashatan eedayeedaan ka mahadsantiin inka zuulen weligiina saasaada unuuna saasaadana ilaa hurnimo ka halaana ilaa hurnimo ka halaana hambada socdaas mudaharaad ka socdee maydba socdee dhagaxtuur ka socdee geedadu ninkii dhoofiisba geeda dhibaysaa yacni lakiyami duuli wadankaada koob ushahar oor doona biidnillahi karim waana jabaayaan سيهزم الجمع ويولون الدبرة إلى إبراهيم ساساري جمعونا هدي إلى إلى حاجة بايا طيب تورا تنك تنكر أن منكو أو مسؤولين تشاهد رويان أو كوفر قلبات أه أو انكهروا إلا كنت سماع شريف شاخونا لا أروا أو كيهيك لانك لا أروا ما إلا أرأي حسن أرأي كيهيك أو كيهيك لانك لا أروا حسن مالوين كيهيك أو لانك لا أروا مهد كيهيك أو قاعدة أفرتين إن شاء الله تعالى دقل إمرفليون أفرتين أتيغتين yaa laytanii kuntum turaaban isin siinka deeri doonta dhibaatada digil imirfil bankaan diidina isaga insha allahu tacaala isina maysiin moog hooli saasa ka socdaas geei hamiin wala isinin i ilaamadeenga diyaarin ina jahaadana dagaalimaana sharaftaanwahalaana ka dhimadaana ka dhaawacmaana ka hanta beelana ka naaga beelana ka owlaad beelana ka gurya beelana adduunyada may bacanka baagane دميد قرمها كبهيسة أورك مدوغ أفريقيا باشا عالمك انترناشونال كوميونيتي أورك جامعة عربتك أورك إسلامك أورك إيجاد بولشويد الصوماليات شنت بير الصوماليات قال يوم مسلم ولي بني آدم شنت كارو أدوين كنول قردر راس لحني ماي إنوش تدق عن فرق اليان هذي اللي عن فرق اليان ولي دبا ميلك دي فرماج ما دي شيء على كشر دبا قاس وسيلن هاشر هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intiian inkeegin tireedan ku kulmaana ku kalimada weliba siinkuku tabaanaysaas iyo nemaanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu